wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaalada sahyunisef iyo sanduuqa gurmadka degdega ee qaramada midoobay iyo magaalada xudur ee xarunta gobolka bokoolku daafuri tababar ka saabsan dhisadda iyo weliba tababarada ururada bulshooyinka isticmaalo biyo tababarku oo dareero doona muddo afar maalmood ee iyo ujeedada tababarka ee in la hirgeliya hanaan iskaashi oo dowladda iyo ganacsatada eh si loo hormariy maamulka iyo adeegyada biyo ee degmooyinka diinsoor qasadheer xudur iyo baydhaba gudoomiyaga degmada xudur maxamed macalin axmed iyo furi tababarka weynu isku duwey muhiimada xudur iyo inlata iniya hela biika falan ani oo samanaar oo dad balanganaysa kooyan anigoon haku qiib galna aan ka mahadnaqaan wasaaradana arintanyo haabaabu leeyahay korkukoyta tiim korkuwayjara haddii la koreeba isku duwi intan loogi koley tiimam kale injineer iyo agaasimeela korkukooy arrintaas runtii aragnaa ciidanka farahsanno ka deegan ahaan unoo ku turjumaana deegaanka xudur degmada xudur magaalmada gobolka bokool unoo ku turjumaana arrintaas ciidanka farahsanna qaababka dhigan socdoonatana wayba nambar kowa dhingatoon deegaankan siisan ogdin dhibaatadan ka badan unaatan hayta dhibaatooyin badan ku jirti biilaangu sanadkan iyo sanadkii hore wali un hamarnay ogdin biilaantu un hana marti alxamdulilah waqtiyadan dembeata roobka kooyaalna absadime kor ogaytan meel marxaladan maraasi inayaaladiinoo guran biyin lahayna wala dhaansawn lahayna dhibaatada badan hana marti arintaanta wasaaraddan koytii hordhac jaw bii hordhac jaw sowna la socona ani la ku gada dadka ee baahada biyo qabaana mase ma qabaan ururada bulshada arintiyaa laku xaqiigsada yaan koytii wasaaradda samanaarkaas way baa ka saabsanyaa aniguna biyin baahna ni kale aniguna noo xaqiiji howna biyinin baahnayn kulley bisin ku hadla doontan ho biyin baahnaan isin ku hadla doontan walkasta bilaawa liin lan hata biiwado una hata niinwado maniinwadda wasaaradda bii hata maniinwadda laakiin mustaqbalka deegaankansa biiliin kale hordhac jawsa manaarkan ee ganacsila ha ku iibgeliyey dhammaan ururada bulshada ha ku iibgeliyey adduunyada walaa nolola koowaad wayb waa biyuu ogdin meel biyin lahaynana dhibaato wiinga jirta qaababka ninka dornayno biyaha iyo dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka iyo qaabaha qaababka oo maanaa kaabayaasha bulshada meelooninka dadorngaayta ogdiin sanadooyinkan dembe alxamdulilah dhinacii caafimaadkii walala ku bilaaway barnaamijyo ku socda dhinacii waxbarashada walala ku bilaaway ogdiin laakiin meeloona zeer kunaganan waybaa biyo dhinaca biyaha waaye garabsinka siina ani walala walaaisan niinsheentaana una galanti ka qobsana niinku dayacna lanki ka filan oo mudan una galanti ingeliina lankaasa nin hanaanee lankaasa nin dhaqaaloee lankaasa kala hisaabtamaana lankaasa dhaqaala ninku saaree deegaanka ninka shaqee arrintaasa sinku barlankaadan eedeedan maasintiin samnaarkiina horfuri salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tababarku oo wejishay koowaad laka qobdi baydhaba iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo koonfur galbeed soomaaliya waybaye sheegtay in la deersii doono degmooyinka diinsoor iyo qasadheere ee gobolka baay